halkaa uu leeyahay walaa yubri'uhu irtihaanuhu cala alqasbi wa yubri'uhu aliidaacu fi lasax macnaha wuxuu uga jeedaa masalan qofku isagoo wax dhacay shay buu masalan dhac ku haystay markaasaa la rahan dhigay oo wixii baa masalan ninkii wax dhacay baa dayn laga qaato shaygii baa rahan looga dhigay marka caqdigan rahantoona dee waa caqdi ammaana weeyaan markaa kama beri yeelayo yacni qasbigii oo xataa shaygii hadduu dar ilaahay u dhinto madmuum buu ninkii qaasibkahaa uu ku yahay laakiin iidaacaa beri yeelayo masalan hadduu shayga dhacay oo dabeedna la wadeeca dhigo shaygii iyadu ammaanu isu rogaysaa gacantiisii oo hadduu tacadi iyo gabadfal ku sameeyo mu magdhabayaaye hadduu dar ilaahay isaga dhinto ma magdhabayo weeye saas ayuu uga jeeda walow maata alcaaqidu hadduu kii waxguntayay dhinto qabla alqabdi intaan shaygii gacanta lagu dhigin oo ama junna waa waasha ow takhamara alcasiiru ama casiirkii iyo sharaabkii ayaa khamri isu rogay aw abaqa alcabdu ama addoonkiibaa fakaday lam yabtul irahnu rahantii ma burayo fil asaxi asax haddaan qabano waxa uu leeyahay sheekhu haddii oo geeriyoodo caaqidkii ama raahinahaadoo kii rahanta dhigayey ama murtahin oo ninkii rahanta loo dhiibayey midku doonaba ha ahaatee intii aanu qabdi ku samayneenu gacanta ku dhigin shaygii marhuunta ahaa ayuu waashay iyo waxaan leeyahay dhintay ama waa waashay ama waa miyirdoosay ama masalan waxaan la isu dhiibaya casiir iyo sharaab latla yacni la shiiday buu ahaayo khamri buu isu rogay ama addoonkii ayaaba fakaday la doonayay rahanta in in laga dhigo waana intaan shaygii gacanta lagu dhigin lam yabtul irahnu fil asaxi asax haddaan qabanno rahantii ma burayso maxaa yeelay xagga geerida waxay leeyihin rahantani dee waxay u socotay inay laasimto markaa dhimashada uu dhintay caaqidkeedii kuma raadoobayso sidii iibka oo kale waktiga khiyaarka waxaana keen masalan kolba kooda geeriyooday waaridkiisii unbaa halkiisii soota ee kii dhexlayay haddii masalan uu raahinku geeriyooday waaridkiisiiyo kii dhexlayay ayaa guddoonsiinayo qibdoos iqbaadkii la imanayo guddoonsiinayo murtahin haddii uu ka geeriyooday murtahinka uu yahayna waaridkiisii ayaa qibdoodkiiyo gacan ku dhigidii halkiisa isu soo taagaya masalan waalashada iyo miyirdoorsogeena iyana mawdka ayuunbay daba socdaan oo masalan isagana dee ninkii maalka qofkan waalan ilaalinayey iyo kan miyir doorsoomay iyo oo dee kitaabku xajri inoogu keeni doono weligiisii ah hadduu nool yahay ayuunbaa maqaamkiisii isa soo taagaya markuu waasho kii weliga u noqonaya ama aabihii ama awowgii ah ama dee haddaan cid kala jirin qaadi ah ayuunbaa meeshii isa soo taagayso hadduu murtahin ahaana u qibdoonaysa hadduu raahin ahaana u iqbaadsiinayso qofkii gacanta u gelinaysa masalan markanu wixiiba khamri isu rogay iyo masalan addoonka dhuuntay iyo dee waxay leeyihiin haddii bacdalqabdiba arrintaasi ay iman lahayd oo khamrowgaa iyo dhuumashadaasi ay bacdalqabdi iman lahayd dee wax la yska dhaafay ayay ahayd oo waxba rahanka ma yeelaynin halkanna waxba ma yeelaysa bay yidhaahdeen laakiin isaga bahalkan khamriga masalan haddii uu dee khal noqdo oo kala baxuu khal noqdo rahan buu noqonaya siduu milkiba u noqday ilaa wuu maalnimo ka baxayaaba eh marka wixii khaloobo khamri isu bedelo maalba noqon maayo marka haddii uu ma intuu khal khamrigii iska bedelo khal isu rogo markaasuu maalnimadii kusoo noqonaya rahanna uu noqonaya haddii kaloo dee la waayena rahan dee keenun baa laodhan ninkii walaysa uma sugnaanin liraahini raahinkii ninkii rahanta dhigaya almuqbidi ee guddoonsiiyey tasarufun tasaruf uma sugnaanin yuziilu lmilka milkiga zuuliya laakiin fii ictaaqihi xorayntiisa aqwaalun baa ku sugan adharuhaa ka ugu xoog badani waxa weeye yanfudu inuu fulayo min almusiri kii hodanka ahaa wayakramu qiimatahu qiimihiisana waa magdhamayaa yowma cidqihi xorayntiis maalintaa uu xoreeyey u qiimo ahayd rahnan wayasiiru rahnan ama watasiiru rahnan qiimahaasina rahan bay noqonaysaa wa idaa waktiga lam nunafidhu aynaan fulinin oo fanfaka dabeedna rahantii ay fakato lam nunafidhu ma fulinayno fida saxiix sax haddaan qabanno wuxuu leeyahay sheekhu ninkii raahinka ahay wax rahan dhigayey ee muqbidka ahay weliba guddoonsiiyey ee gacanta u geliyey murtahin ninkii rahanta qaadanayey uma sugna tasarufun yuziilu lmilk tasaruf uu milkigiisa ku guuriyo uu ku wareejiyo oo uu la sameeyo cid aan murtahin ahayn isagoon ogolaanin maxaa shardiga gayr almurtahin inuu ula sameeyo ma laha murtahin wuu la samayn karaa laakiin oo ninkii murtahinka lafdiisii uu dee wuu ka iibin karaa wuu la macaamulan karaa bigayri idnihi hadduu ogolaado murtahin isagana waa waa bannaan yahay leannahu waxaan loo xajirinayeyba waxa ahayd xaq ilmurtahin mar hadduu ogolaadayna yani waa samayn karaa waa zuulin karaa raahinkii wax qibdoodsiiye ee murtahin gacanta u geliyey ma laha tasaruf uu la ta la mucaamaloodo nin aan murtahin ahayn isagoon u ogolaanin tasarufkaasoo milkigiisa julin waa masalan hibo oo kale uu bixiyo shaygii uu iibiyo isagoo waqfa leannahu hadduu ansaxo dee wasiiqadii ayaa dee tegeysa iyo kalsoonida meesha ka baxaysa laakiin hadduu murtahinuun la mucaamaloonayo tasarufkan uu ku samaynayo ama murtahin u ogolaaday isaga waa iska ansaxayaan laakiin wuxu hi mar haddii aynu nihi tasarufkiisii ma ansaxayo xorayntii masalan haddii uu addoon uu rahmay oo uu ninkiina gacanta u geliyey hadduu xoreeyo xornimadaasi ma fulaysaay oo xornimo soconaysa ma noqonaysaa mise waa midaan soconaynin wuxuuna leeyahy markaa laakiin fii ictaaqihi xorayntiisa addoonkii marhuuntaha uu xoreeyo aqwaalun aqwaal baa ku sugan adharuhaa aqwaashana waxa ugu xoog badan inuu fulayo min almuusir ka hodanka ninka hodanka ah xoraynta xaggiisa ka timi way fulaysaa hodantinimadana maxaa loo qiyaasayaa yani waa inuu intayn leg haystaa waxaa la leeyahay waa inuu shaygan uu rahan dhigay qiimihiisa inuu heli karayo hodan ku yahay shaygan rahanta qiimaheeda inuu heli karayo sheekha siraashudiin albulqini la yidhaahdo ayaa isagu wuxuu yidhi me waxaa la fiirinayaa kolba kooda yar inuu hodan ku yahay qiimaha shaygan marhuunta iyo qadarka daynta kolba koodii yar inuu hodan ku yahay unbaa la firinaya hadduu ninku hodan yahay oo uu hadday dayntu yar tahayna masalan shaygan marhuuntay waa shan boqol oo dayntuna waa boqol marka culamada qaar waxay leeyihiin waa inuu shantaa boqol uu heli karaya shayga marhuuntii yahay siraajudiin albulqinina wuxuu leeyahay maya e waa marka uu labadooda kolba ka yar iminka dayntii baa yaroo boqol kule boqolkii kun markuu helayo ayuu ictaaqiisa iyo xoraynta uu sameeyey uu fulaya laakiin haddii aanu intaa helaynin haddii aanu intaa helaynin ma fulayo oo xorayntaasi ma fulayso haddaba qowlkaa hore ee masalan ah in ninkaa waxhaysta ay ka fulayso xorayntiisi ay fulayso waxa u leey wuxuu magdhabayaa qiimihiisii addoonkan uu xoreeyey qiimihiisii ayuu magdhabayaa oo dee wuxuu kabayaa xaqii murtahinka ila ninkan murtahin baa xaqiisa addoonkan uu xoreeyey ku tacalluqsana ku xidhnaaye qiimihiisana waxaa la firinaya yoma cidqihi maalintaa uu xoreeyey ayuun baana qiimuhu lahaa la fiirinaya maalintaa uu xoreeyey maalinta horeysay maalin ka dambaysa toona la firinaya ee waa maalintu xoreeyey un waraanan waa tasiiru rahnan qiimahaasina dabeed rahan bay noqonaysaa iyadoon wax caqdi cusuba loo baahanin ayuun bay marhuuna noqonaysaa haddaba halkanuu leeyahy waidaa lam nunafidhu marka aynaan fulinin cidqigaa oo waa sidee waa laba mid un inuu ninkii mucsir noqday oo aanu heli karaynin marhuunta qiimaheeda ama kooda yar daynta iyo marhuunta qiimahoodii ma helayo markaa maxaanu idhi ma fulayo sidaa marka aynaan fulinin ama qowl baa jira masalan odhanaya mutlaqanba ma fulayo ama muusir haddaba mucsir ha ahaado haddaynu qowlkaa ku soconno ama qowlka fulidaynu ku soconnee mucsir nin cayda buu noqday fanfakka rahantii baa dabeedna fakatay siday ku fakatay waa ninkiiba waa laga saamaxay ama wax kalea laga bixiyey addoonkii la xoreeyo ee xornimadiisi ay socon weydaynaa halkanuu joogaa markaa rahantii unbaa qofkii dayntii baa laga beri yeelay markii dayntii ama wax kaluu ka bixiyey dabeedna addoonkii ayaa halkaa isa soo taagay addoonkii haddaba cidqigiisii ma fulaya mise ma fulayo markaa wuxuu leeya lam nunafidhu fi lasaxi asax haddaan qabanno ma fulayo ma fulinayno fi lasaxi asax haddaan qabanno ama lam yanfid ama lam nunafidhu ma fulayo ama ma fulinayno maxaa yeelay mucsir ayuu ahaa maxaa yeelay wuxuu yani waxaan le wuxuu xoreeyey isagoo aan yani hananaynin xoreyntiisa qawlka labaad ee asaxa korjee wuxuu le waar wuu iska fulaya mar haddii maanici dee waxaan cidqiga waxa diiday waxaan xaqan murtahinkee ku tacalluqa ku xidhan unbuu haaye mar hadduu kii ka soo baxay cidqiga ha iska fulo cidqiga waa fulayaa buu isagu leeyahay qowlkaasi walow callaqahu hadduu ku xidho cidqigii ayuu bisifatin sifa ayuu ku xidhay fawujidad sifadii ayaa la helay walxaal huwa rahnun isagoo rahana ayaa la helay fakal ictaaqi xorayntii unbay la mid aw bacdahu ayaa la helay nafada cala saxiixi saxiix haddaan qabanna waa fulaya waxa u leeyahay sheekhu addoon marhuuna ayaa wuxuu addoonu rahmaybaa wuxuu ku xidhay xornimadiisii sifo wuxuu le hadduu ninka hebel la yidhaahdaa ee maqani yimaado xor baa tahay fawujidad dabeedna sifadii lagu xidhay oo imaatinka ninkii abaa la helay wahuwa rahnun isagoo rahn ah ayaa la helay fakal ictaaqi waxay la mid tahay un xorayntii oo hadduu ninkaasi muusir yahayna xornayntiisaasi waa fulaysaa hadduu mucsir yahayna ma fulayso maxaa l tacliiq oo sifadiina la helay iyadoo wax lagu xidho wixii lagu xidhayna la helay tanjiiz bay la mid tahay iyadoon waxba lagu xidhayn oo yani munajis laga dhigin mid go-an oo degdega aw bacda aw wujidad bacdahu waxa la helay sifadii iyo imaatinkii ninkii baa bacdahu bacda fakaaki rahni intii rahannimadii uu ka soo baxay oo masalan dayntiiba la bixiyey ayaa la helay ayaa sifadii la helay nafada cidqigu waa fulaya cala saxiixi saxiix haddaan qabanno saxiix haddaan qabanno kaasi wuu iska fulayaa buu leeyay walaa rahnu walaa yasixu ma ansaxayo rahnuhu ligayrihi gayrkii inuu rahan dhigaa ma ansaxayso wala taswiiju guurinina ma ansaxayso wala lijaaratu kalayna ma ansaxayso in kaanad daynu dayntu hadduu yahay xaalan midoo waktigiisi uu joogo oo ama yaxillo qablahaa muddadeeda ka hor mid waktigiisu gelaya uu yahay waxa uu leeyahay sheekhu ma bannaana inuu rahan dhigo ligayri ligayri lmarhuuni cindahu kaa rahanta u yaallaa cid aan ahayn inuu rahan uga dhigaa ma bannaana maxaa yeelay dee xaqii kii hore ayaa cidhiidii la gelinaya maqsuudkii rahanta ayaa markaa lumaya isaga lafdiisa dayn kale yacni in lagaga qaato oo inta dayn damba laga qaato la yidhaha kii hore uun rahanu haysana waataynu soo marnay inaanay bannaanayn mid kale inuu ku biiriyo o yidhaahdo ninkaa kalena rahan shayganun ha kuula haysto ma banaana wala taswiij guurin uu cid kale u guuriyaana ma banaana lianno yani addoontii uu rahandhiyo inuu cid kale u guuriyaana ma banaana lianno yani waxa qiimaheedii baa nusqaamayo yani ciddii doonayseena waaba iska yaraanaysaa addoontaa masalan markaa uu guuriyey haddaba halkii hore lalwadi wataswiij iyo halkani macnaha halkaa hore waxay ka dhigan tahay in horta waxa laga hadlayey qabla alqabdi baa markaa laga hadlayey naqod qabla alqabdiga yacni in isagoon shaygii qofkii gacanta u gelinin ase ugu talagalay ma noqonayaa yacni naqod hadduu masalan cid u guuriyo masaladaasi saasay ahayd tanna isagaoo masalan qibdoodsiiyey oo gacanta u geliyey cid kale ma u guurin karaa weeye walalijaara kiraynina ma banaano masalan addoonkii rahantaha cid kale u kasii kireeyo gaadhi aad rahantay cid kale aad kasii kirayso waa se goorma in kaana daynu xaalan aw yaxilu qablahaa waa haddii uu daynku hadda dayn joogaba u yahay masalan gaadhigiiba uu kirhantahabu lix bilood ayuu iska kirayy dee dayntiina waktigeediiba xaalabayd waktiba may lahayn ama wakti way lahayde saddex bilood baa ka hadhay gaadhigiina wuxuu kireeyey lix bilood markaa ma banaan maxaa yeele qiimaheeda ayaa nusqaamaya dadkii markaa doonayay iibkuna way yaraanaysaa dee waxaa lix bilood kadib saddex bilood kadib soo baxaya idina ma jeclaysanayso haddii laakiin wakti ka yar horeeya uu masalan waktigii daynku soo gelaya wakti ka yar horeeya haddii uu masalan yar kirayo taasi iyadu way iska banaan tahay si aynu ka fahmeyn walalwadu la mucaamaloodna uma banaana ee fa in watia hadduu u tago falwaladu xorun ilmuhu xor buu noqonaya wa fii nufuudi listiilaadi ka ilmo dhashiga fulidiisana aqwaalulictaaqi xoraynta aqwaasheedii baa ku sugan ee fain lam nunafidhu haddaynaan fulinin oo fanfaka uu fakado nafada fil asaxi asax haddaan qabano waa fulayaa ee falow maatad hadday ku dhimatay bilwalaadati dhalmadii harama wuxuu magdhabayaa qiimatahaa qiimaheedii rahnan wa tasiiru rahnan rahan baanay noqonaysaa fil asaxi asax haddaan qabano waxa uu leeyahay sheekhu haddii mee wadi waxaa la yidhaahdaan masalan addoontii halkaa rahan dhigay inuu iskala mucaamaloodaana ma banaana maxaa yale naqsi baa dee ku imanaya oo in uur markaa ku yimaado ayaa dhici karta oo dabeedna halkaa ay muwalado ku noqoto raanimadeedii ay ku birto nink xaqiisi uu ku biro halkaa haddaba annaasu musalladun limaa nuhiya baa la dadka wixii loo diidin baa lagu ibtileeyey haddii uu masalan dee iskala mucaamaloodo oo dabeedna halka ay ilmo ku dhashay addoondii falwaladu xorun ilmahaasi waa xor nasiibun welibana ku abtirsanaya isaga xor nasiiba ku abtirsanaya wey maxaa yeele milkigiisii ayaa dee ilmahani uu ku guntamay haddaba yacni addoonta uu ka ilmo dhashado ilayn waxaa la odhan jiray mustawladaa la odhan jiray markay mustawlado noqotona dee iibkeeda iyo rahanteeda iyo arrimahaas oo dhami ma banaanayn haddaba wadiga noocaasa ee usaa kaga ilmo dhalay mustawlado ma ugu noqonaysaaba meesha taalla marka wuxuu leeyahay wa fii nufuudi listiilaad ka wada dhashashada yacni fulidiisii oo inay mustawlado unoqonayso aqwaalulictaaq xoraynta aqwaasheedii ayaa ku sugan oo macnaha inuu fulayo kii muusirka hodanka ah ee qiimaheed helaya kii mucsirka ha maya haddii markaa uu fulana dee qiimaheedii ayuuma magdhabayaa rahan noqonaya fain lam nunafidhu haddii aynaan fulinin maxaynu u fulin weyne macnaa ninkii baa mucsir noqday fanfaka markaasaa rahantii iib la-aan bay fakatayoo masalan dee waa laga saamaxayba nafada istiilaadkii waa fulaya fil asaxi asax haddaan qabano istiilaadkii markaa mustawladay u noqonaysaa weeye addoontaasi laakiin xorayntii ayaa iyadu sidaa khilaafsan maxaa yeelay waxay leeyihiin oy labada ku kala farqi eeg xornimadii may fulin laakiin istiilaadkii wuu fulay marka waxay leeyihiin tan isaga xornimadu dee wuxuu ahaa hadal keenayay hadda inuu addoonkani xoroobo hadda ayuu keenaya addoonkan inuu xoroobaa hadalkaas markii dabeedna la celiyey laqwi buu iska noqday iilaadku laakiin waa ficil iyo wuxuu la yimi ninkani in la celiyaa ma suurto gelayso xukunkiisana waktigan hadda xaaligan waxaa loo diiday xaq ilkhayr xaqulkhayrkii markuu suulaynay xukunkiisii waa sugnaanaya haddaba hadday wuxu uhi masalan wilaadadiiba waa ku dhimatay balintii aan istilaadkii wixii kaleba la isla gaadhin ayaabay umushiiba ku dhimatay harama qiimataha qiimaheedii ayuu magdhabayaa buuri qiimaheedii ayuu magdhabay raanan watakunu raanan qiimahaasina raan buu noqonaya markaa fi lasaxi haddaan qonoq leanna waxay le isaga ayaa dee habaalaageedii u sababoobay taaniga qowlkaas xagorji wuxu uhi war ma magdhabayo maxaa yeele dee halaaga isagoo tegidiisii hore sida loogu tiiriya waa wax iska adag ayuu leeyahy markaa shaqo kuma laha walahu waxaa u sugnaaday raahinkii ninkii sheega raandhiga kullu intifaacin intifaac kasta ayausan laa yanqusuhu aan nusqaaminayn ka rukubi waa furid wasuknaa iyo gurigii uu iska galo lalbinaau dhis iyo walkhiraasu inuu dhir ku beero maya fain facala hadduu sameeyo lam yaqlac ma fujinayo qabla alajali muddada ka hor wa bacdahu bacda alajalna wuu fujin in lam tafil ardu haddaanay dhulku bidayni daynta oofinayni oo wasaadad ay ku korodho bihi fujinta wuxuu leeyahay sheekhu ninkii raahinka ahaaye shayga raan dhigay wuxuu leeyahay inuu ku intifaaco shaygii marhuunta ahaa inuu ku intifaacaa buu leeyahay intifaac aan nusqaan u geysanaynin intifaac aan wax nusqaana u geysanayn inuu ku intifaacaa buu leeyahy waa maxay mise baabuur buu ahaa neef xoolaa inuu fuulaa buu leey awr buu ahaa inuu ku shaqaysto guri buu ahaa inuu iska galo u deganaado isagoo rana wuu leeyahay haddii daara qudni iyo xaakim ay warinayaan arrahnu markuubun waa maxluub yani rahanta waa mid la fuulayo oo lana maalayo haddii ay caanan leedahay xadiidkii bukhaarina adahru yurkabu binafaqati idaa kaana marhuunan dhabarkii yani waa la fuulaya nafaqaynta la nafaqaynaya ayaa lagu fuulaya dee murt rahin baa nafaqaynaya canihii waa lala cabaya waa la maalaya binafaqati idaa kaana marhuunan xadiidkii bukhaarina saasu aha laakiin wuxuu leeyahay ayada inuu dhis ku sameeyo masalan dhul balool iyo waxaas arraantaha inuu dhis ku sameeyo iyo dhir ku beera midnaba ma laha maxaa yeelay qiimihii ayaa dee saa ku nusqaamaya oo dhul masalan wax laga beerbeertay oo masalan laga fujiyo la fadaadieyey oo waa iska qaribmayaa bay yidhahdeen iyu malaa dee beera iyo waxbaaba laga dhiganaya beriyaha horo waxay leeyihin markaa waa markaanu masalan odhanin war markay muddadu gaadho waxaan waan fujinayaa iyo waxaa inkaas haddaan odhan weyn hadduu laakiin arrintaa yidha waa iska banaantay bay yidhahin haddaba wuxuu leeyahay hadduu arrinkii sameeyo dhiskii iyo wax kubeerkii ayuu sameeyey muddadiina masalan waaba sanad oo sanad lix bilood baa hadhay lam yaqlac ma fujinayo masalan dhiskaa iyo dhirtaa iyo qabla alajal intaan muddadii la gaadhin maxaa yeele waxaa dhici karta da inuu meel kaleba ka bixiyo dayn kaleo dee dhulkiisana iyo waxaanu ka dhistay iyo waxaanu ku beera inuu iskula wada wareego ayaa dhici karta wa bacdahu bacda alajal muddadii baa dhammaatay isagoo wixii uu ka dhisay sandaqadii iyo wixii ay ka dul taagan yihiin iqlac wuu fujin in lam tafil ardu haddaan dhulku bidayni dhulka qiimihiisu haddaanay oofinaynin dayntii oo wasaadad bihi fujintana ay ku kordhayso masaayada waxay ka dhedisay male qiimaheedu waa maxay dayntu milyan bay markaasa la waa shan boqol iyo caynkaas oo haddii laga fujiyana waxay noqonaysa milyan iyo dheeraad marka hala fujiyey baa laleeyahy mar hadday fujintan ku kordhayso wax laga fujinayo uma intaa dabadeed in amkana hadduu suurto galo alintifaacu inuu ku intifaaco bikayri istirdaadin soo ceshi la'aan lam yastaridda ma soo ceshanayo wa ilaa haddii kale fa yastariddu wuu soo ceshanayaa wayushhidu waanu maragelin taamow hadduu tuhmana wuu maragelin waxau leeyahay sheekhu waxaynu nidhi ninkii raahinka loolan jiray waxaan rahan dhigay intifaac inuu shayga ku intifaacaa buu leeyahy shaygiina waxaan nidhi nin baa la rahan dhigaya gacanta loo gelinaya sidee bay isugu suurto gelayaanba markaa timi marka wuxuu leeyahy sheekhu hadday suurtagal tahay ninkii raahinka waxaan rahan dhigay inuu ku intifaaci karo isagoon shaygii ninkii ka soo ceshanin hadduu ku intifaaci karayo masalan waxaad kaba soo qaadaa dee addoon baabuu ahaayo addoonkuna masalan wax toliduu yaqaan oo dawaarlu ahaa dee waxaa suurto gelaya maca dawaarkiiyo marihii u tolayaba inuu ninkii agtiisa u geeyo ha halkaa igu soo tol lam yastarida murtahin markaa kama soo ceshanaya buu leeyahy siduu agtiisa ugu shaqeeyo ee halkaas wuxuu ugu baahanya u geysanay waila haddii kaloon intifaac suurto gelay bikayr istirdaad isagoo soo ceshanin dee waaba addoon u yar shaqaynayo shaqo yar inuu qabtaa buu uga baahan yahay waaba gurigo inuu dee yar galaa buu baahan yahay muxuu samaynayaa fayastaridu buuhi markaa wuu soo ceshanayaa shaygii ninkii wuu ka soo ceshanayaa xayradana ayaa caynkaa keentay wayushid ninka murtahinka ah wuu markhaati gelin inuu shaygii uu rahanta ugu dhiibay ninkii raahin uu dib u ceshadu kusoo yar intifaacayo markhaati buunas in itaamow hadduu tuhmo hadduu ninka ka shakisan oo nin yacni warwareegii markaa ay arrimihiisu qaladkiisu badan yihiin uu yahay ile markan dee rahan ama qoraal baa la kala samaysanaya ama markhaati baa meesha jooga kadib markuu la yar noqonayo waa inuu yidhaahdaa laba nin u markhaatigeliya oha ka markhaati ahaada shaygii rahanta ii ahaa ninkii wuxuu yihi waan kusoo yar intifaacaya la noqoye markhaati ka ahaada waa in itahmo walahu waxaa u sugnaaday ninkii raahinka ahaa biidni lmurtahini murtahin ogolaanshihiisa waxa ugu sugnaaday maa manacnaahu waxaan u diidnay oo dhan wixii aan u diidnay oo dhammi biidni lmurtahin wuu ku samayn karaa wuxuu leeyahay sheekhu ninkii rahanta dhigay waxa uu leeyahay hadduu u ogolaado ninkan rahantu agtiisa tale wax alla waxaan u diidnay tasarufaad iyo intifaacaad ahaa maxaa yidhi waxaa loo deediyay xaqiisa ayay ahayd mar hadduu isagii ogolaaday dee way iska bannaan tahay alli iyo adiya wixii loo diiday yacni hadday galmo tahay hadday wax kala tahay hadday xorayn tahay hadday iibin tahay wax alla waxaasoo dhami waa fulaya xaqiisina markaa ninka wuu burayaa ila isaa ogolaadee walahu waxaa u sugnaaday ninkii murtahin arrujuuc inuu ka noqdo idankii qabla tasarufi raahin raahinkii intaanu tasarufin fain tasarafa jaahilan raahinoo ka jaahil ah birujuucihi murtahin inuu ka noqday idankii ayuu tasarufay faka tasarufi wakiilin wakiil tasarufay oo kale ayay la mid tahay wakiilkaasoo jahila caslahu in la casilay ka jaahil ah waxa uu leeyahay sheekhu waxaa u sugnaaday masalan waxaanu idhi ninka raahinkaahi wax alla wixii loo diiday oo dhan hadduu u ogolaado ninkii murtahin agtiisa rahantu taallay wuu samayn karaa ninkii murtahinna waxaa u sugnaaday wixii hadda uu ogolaaday inuu haddana kaga noqdo ninkay ku dul wareegayuunba arko masuu yidhi war waanu ku ogolaanay iskaba iibso shaygan ama haddaad mid iga daran aada doonaysa inaad rahan dhigtay orado uba geed markaa ninkii murtahin wuxuu leeyahay inuu ka noqdo idankaa qabla tasarufi raahin intaanu ninkii raahinkaa tasarufin aanu shaygii iibinin ama aanu raahin kale cid kala dhigin inuu ka noqdo idankaas ayaa u sugnaaday maxaa yidhi xaqiisi waa baaqi dee ninka maaligiiba ee shayga lihiba inuu ka noqdo intaan wakiilku tasarufin ayuu lahaa haddaba masalan waxaa tasarufay ninkii wakiilkaabaa takri falay ninkii waxaan leeyahay raahin ahaa ee loo ogolaaday la yidhi waan ku ogolaaday ayaa tasarufay tagri falay ninkii murtahina idankiiba oo ka noqday wuxu uhi war markaa ummadan lay markhaati ka ahaada wixii aan ninkii ogolaaday waan ka noqday markhaati ka ahaada buu yidhi wixii aan ninkaa u ogolaaday waan ka noqdee waxa uu ku tasarufaynaa waa inaanay xorayn iyo ka ilmo dhashi aanay ahayn markaa waana ka jaahil ninkan raayinkii waana ka jaahil birujuucihi murtahin inuu idankii ka noqday maxay xuunkeedu noqon masalan cid buu uhibeeyeyba cid buu markaa rahan kala udhigi faka tasarufi wakiilin wakiil tasarufay oo kalu bulaba jahila caslahu muwakilkiisa inuu casilay ka jaahila wakaalay inoogu iman doontaa caqdiga wakaalada la yidhaha waxa la jaa-isu darafayn nin baad wakaalato waxbaad u dirata markuu kaa dhaqaaqo waxaad leedahay inaad casisho oo tidhaahdo waan ka noqday wixii ninkaa u wakiishay markaa ninkii oo sidaa loo casilay wakiilkii oo sidaa loo casilay hadduu wax iska fuliyo wax iska iibiyo wax iska oo farsameeyo xaaladii siday hayd asaxu wuxuu ahaa waxa uu ninkaasi qabtay inaanay fulaynin halkanna maxay noqonaysaa inaanay fulaynin bay markaa tanna noqonaysaa tanna markaa ma fulaysa wey waxaanaynu nidhi jaahilan birujuucihi hadduu caaliman birujuucihi yahay qaطcan maba fulayaba laakin haddii waxaanu ku tasarufay masalan ay xorayn iyo ay tahay masalan urayn iyo muusirna uu yahay way iska fulayaa markaa wuxuu iska fulayaa waa ixaala la yidhaahdaayo culimada caruurka ixaala yidhahdana masalan waa xuunkiiba masale hore ama masalad soo socotoo dambe lagu ixaalayo kitaabku aad buu saa u sameeya waxaa laga yaabaa mararka qaarkood isagoo jaraaxo maraya inuu masalo faraa-id dhexdeeda uu kusoo ixaaleeyo walow adina hadduu ogolaado fii baycihi iibkiisa ayuu ogolaaday liyucajila almuajala muajal inuu dedejiyo daradi mid tamani lacagta uga dedejiyo lam yasixa albaycu iibku ma ansaxayo wakada low sharada rahna thamani lacagta inuu rahandhiga hadduu shardiyana waa kulmada fil adhariyaad radaan kabana waxau leeyahay sheekhu hadduu ogolaado ninkii masalan rahanta haystay ee murtahinkii ayaa wuxuu ogolay fii bayci shaygii marhuuntaha in la iibiyo rahin buu ogolaaday inuu iibiyo liyucajila shardina wuxuu uga dhigay war waan ku ogolaadee iibiyo dayntaydii muajalka ahaydee saddexda bilood ka hadhay adna aan ku ogolaado shaygan inaad iibiso anna dayntaydaa saddexda bilood ka hadheen ee muajalka iisoo dedejiyo min tamanihi lacagtiisan iga sii lam yasix albaycu iibku ma ansaxayo oo waxay leeyihiin idankaas ayaa faasida ama dayntu xaalahaada ama muajal ha ahaadee idankaas shardiga lagu xidhay ayaa isagu faasid noqonaya wakadaa low sharada hadduu shardiyana waa kula mid rahna saman u yidha waan ku ogolaaday shayga iibi bishardi waa inaad lacagtiisa rahan ka dhigtaa filadale haddaan qabanay isna ma ansaxayo maxaa yeele shardigana si fasid buu noqonaya o dee lacagtan uu shardiga ka dhigay in la rahan dhigaa intay noqon doonto dee xilligan uu wax ogolaanaya jaahil ayuu ka yahay taaniga wuxuu le iibka waa iska ansaxaya rayinkana waxaa laazim unasoo shardigaas inuu oofiyo jahaaladaa bedelkuna waxba ma yeeleysa isagu leeyahay macnaha hadduu yidhahdo raayinkii waxa weeye shaygii waan ku ogolaadee iibi laakiin shardi waxa ah anna inaad dayntaydii maajarkeed iisoo dedejiso min thamanihi lacagtan shayga aad marhuuntaynu iibinayno aada iga salamise albaycu iibkii ma ansaxayo kadaa low sharada hadduu shardiya rahna tamani iibi shayga laakiin lacagtiisa rahan dhigna waa lamid filadhare haddaan qabano waxaa fasalkan uu sheekhu u guntay waxaa ka ratibmaya marka ay shaygii rahanta ahaa ama caqdigii rahanku uu laazimo ee uu sugnaado yani wixii ka dhalanayay ama ka dabeymanaya daba socday idaa lazima marka uu laazimo ee uu sugnaado alrahnu rahantii falyaddu gacan go-ayntii fiihi dhexisa lilmurtahini ninkaa la rahan dhigay ayay u sugnaatay walaa tusaalu lana suulin maayo oo laga saari maayo gacantiisa ilaa lilintifaaci intifaacsi mooyaane kamaa sabaqa sidii inoo soo horumartay waxa uu leeyahay sheekhu hadduu rahanki laasimo muxuu ku laasimay dee ninkii raahinka ahaayee shaygii raandhigayay baa ninkii murtahinka ahaa ee raanta qaadanayay gacanta u geliyey gacanku haynta falyadu fiihi macnaha gacanku haynta marhuunta gacanta lagu haynayaa lilmurtahini murtahin bay u sugnaatay liannu ninka yacni shayga lagu kalsooni gelinayo ee loogu damaanayo dayntiisii waa isaga marka isaga ayaa gacanku hayntiisa leh waxaa kaluu sheekhu ihi lana suulin maayo oo gacantiisaa laga saari maayo ilaa lilintifaaci kamaa sabaq intifaacsi uu ninka raahinka ay ku intifaacsanaya ayuunbaa gacantiisa looga saari karaa waataynu soo tilmaannay yacni inuu raahinku leeyahay inuu ku intifaaco waana taynu laba u kala qaadnay oo wax murtahin agtiisa intifaaciisa uu ku suurtogelayo waxaanu ku suurtogelaynin wixii isagoo ninkii rahanta loo dhigay agtiisa uu yaallo u suurtogelayay ha ku qabsada baynu nidhi halkaa agtiisa oo waa sida addoon masalan dhartolidda yaqaano oo kale oo dee waxaa la leeyahy dawaarka iyo maryahaba u geyso ilaa agtiisa bay kugu suurtogelaysa wixii kanan caynkaa ahayna ha ka soo ceshada baynu nidhi kana ha martig ha marageliya hadduu ka shakiyo marka waxaa keliya gacantiisa looga saaraya waa intifaacunsaa inoo soo martay waxay sheegaan mararka qaarkood oo aanay aan rahanta murtahin gacanta loo gelinaynin masalan waxaa ka mid ah dee addoon muslima ama kitaabu qur'aana oo gaal masalan loo doonaya in loo rahan dhigo ama masalan gaal hub oo kale la radhiya xarbi gaal aan dagaalamayna ayaa rahan looga dhigaya markaa murtahin gacan kuma lahaa markaa ee cid kale oo ay u bannaan tahay gacanku hayntiisa oo muslima ayaa loo dhiibaya walow sharataa hadday shardiyaan labadoodii wadcahu dhigitaankiisa shaygii marhuunta ha la dhigaa cinda cadlin nin caadila agtii jaaza waa iska bannaan yahay aw cinda thnayni laba agtood ayay shardiyeen wa nasaa waanay caddeeyeen cala ijtimaacihimaa ku kulankooda calaa xifdihi ilaalintiisa ay ku kulmayaan aw ilinfiraadi bihi ama ku keliyow fadaaka kaasi huwa lmutabacu kala raacayo weeye wain adlaqaa haddii ay iska idlaaqaanna falaysa liaxadihimaa midkood uma sugnaanin alinfiraadu inuu ku keliyoobo filasaxi asax haddaan qabanno wuxuu leeyahay sheekhu hadday labadoodiba shardiyaan raahin iyo murtahin ayaa waxay shardiyeen inay marhuunta u dhiibaan nin caadila labadoodii baa kala shakisan waa laba nin oon is aaminsanayn oo mid walba wuxuu ka baqanayaa ka kale oo ninkii raahinkaa wuxuu say haddaad ninkan u geliso shayguna dayntii waa shay ka qiimo badan oo aabbu iskaba cunaaba kan murtahinka lafdiisii inuu raahinku hayo isna waa ka shakisan yahay oo ma ogola markaa waxay shardiyeen oo isku waafaqeen inay dhigaan cinda cadlin nin caadila inay u dhiibaan hebel baynu shaygaa u dhiibaynaa jaaza waa iska banneeya kaasi maxaa yeelay dee inaan midkood aanu midka kale kuka ku kalsoonaanin ayaa la arkaa marka dee waxaynu nidhi caadile midaan caadil ahayn loo dhiibi maayo leanno dee wixi ayu ay ka cararayeen ayaa kaan ku sugan hadday nin caadila u dhiibayaan waa bannaan yahay weeye ama waxay shardiyeen oo isku waafaqeen cinda thnayni laba inay u dhiibaan haddaba labadiibaa waxaa dee laga maarmaana sidee bay u haynayaan ile labadii qof laba isku yaalla maaha e waxay shardiyeen in shaygan rahantaha laba nin loo dhiibo waxa kaloo ay caddeeyeen wanasa waxay caddeeyeen cala ijtimaacihima calaa xifdihi shaygan ilaalintiisana inay ku kulmaan oo wada ilaaliya baa lay ayay isku waafaqeen labadiinuba wada ilaaliya oo masalan khasnada intaa ku ridaan labadeeda furana idinkuunay haysta labadiin midba midkiiba mid ha haysto wada ilaaliya awil infiraadi bihi ama ku keliya waxay dhahaen war hebelna qasnadiisa ha ku jirto ha hayo hebelowna aduu kala war hayun oo inuu ilaalinteeda mid la keliyoobo wannasaa cala ijtimaacihimaa waxay caddeeyeen inay ku kulmayaan calaa xifdi shayga ilaalintiisa awil infiraadi bihi ama inay la keliyoobayo mid uuni u ilaalinayo ka kalena la ogaanayo uun fadaaka kaasi shardigaasi daahirun ama yutabacu waa la raacaya shardiga sidaa ay yidhaahdeen ayuun baa lagu socon oo labadiina haddayna wada ilaaliyana way wada ilaalin hadday yidhaahdeen midowna hay ka kalowna kala warhay sidaa ay shardiyeen unbaa la raacaya waa in adlaqaa haddii ay laakiin idlaaqaan oo ay iska sii daayaan oo yidhaahdaanu war shaygaasaanu rahan idinku dhiibneye dee waa idinkaa hebel iyo hebelow markaa inuu mid gaaru haynayo inay wada haynayaan midnaba umayban bixin wuxuu leeyahay falaysa liaxadima alinfiraad midkood inuu ilaalintiisa la kelio mala anaa gurigayga geysanaya uma sugna fil asaxi asax haddaan qabano yani waxay markaa yeelayaan meel ay isla og yihiin waxa markaa midkood inuu la gaar noqdo ma laha e waxay markaa dhigayaan meel ka wada dhaxaysa ayaga sidii marka la yidhaahdo wada ilaaliya oo kale asax baynu nee faaniga oo muqaabil asaxi wuxuu leeyay war maye mid baa la keliyoobi kara dee labada nin haddii la yidhahdo dul wada jooga uun meesha mashaqaa ka yar imanaysee walow maata hadduu dhinto alcadlu ninkii caadilka ahaayee loo dhiibay baa dhinto o fusiqa ama ninkiiba waa ibtiloobay oo faasiqnimo ayaa lagu xugmiyey jacalaahu waxay yeelayaan shaygii xaysu yatafiqaani meeshay isku waafaqaan ee wainta shaaxaa hadday isku khilaafaan wadacahu lxaakimu xaakimka ayaa dhigaya cinda cadlin nin caadile agti ayuu dhigi oo kale wuxuu leeya sheekhu ninkii caadilka ahaa ee shaygii raantaa loo dhiibay ayaaba tii alla u timi oo waa geeriyood amaa maba geeriyoonine ninkiiba waa aafoobay oo faasiqbuu noqdo waa lagu faasiqnimo xukmi ama shaygii ayaabuu ilaalintiisi ninka xanuun iyo waxbaa kuwa shaygii buu ilaalin kari waaye ama midkood bay isqabsadeen oo cadaawad iyo imtixaan baa dhex maray maxaa la samaynaya jacalaahu xaysu yatafiqaan waxay yeelayaan ooy dhigayaan shaygii maruunta ah meeshay isku waafaqaan meeshay isku waafaqaan ee iyagu ay isla gartaanee kale ayay yeelayaan wainta shaaxa hadday isku khilaafaan laakiin ay ku doodaan ay ku murmaan dee dadku inuu ishaysto la dooni maayo dawladda dhanbay leeyiin islaamku waxaa loo dhisaa inay ummadda kala saartoon wax murmo la arkine xaakimka ayaa intuu ka qaado cinda cadlin nin caadilah oo isaga agtiisa caadil ku ah ayuu ugu dhiibayaa maxay le isagaa caadilahoo dee doodii goynaya haddaba waxay yidhaahdeen culimadu yacni bushi bay allaha ku keeneen waxay yidhahdeen sideebay isqabsigan ugu iman karaa waxay dhaheen haddii ay tahay qabla alqabdi intii ninkii raahinkaha aanu gacantaba u gelanin hadday isqabsadaanna dee inuu dhiibaa markeeda horeba waajib kumay ahayn xaakimkuna wuxuu wax ku dirqiyaa dee waa shay waajib ah haddii bacda alqabdi oo intii gacanta loo geliyey dabadeed ay tahayna dee ninkan gacanta loo geliyey lagama qaadi karo markaa sidee bay ku suurto gelaysaa waxay leeyihiin waxa weeyaan waa masalada hore oo kale oo masalan marka ay nin caadila oo kale u hayey ee ama uu dhintay ama uu faasiq garoobay kaas ayaa khilaafkani iman karaa oo dabeedna u qaadigu intuu soo dhex galo uu cidda kale u dhiibaya wayastaxiqu wuu mudan ninkii la raandhigay baycalmarhuuni shayga marhuunta ee iibinteeda ayuu mudan cinda alxaajati baahida agteeda wa yuqadamu lmurtahinu murtahin baana la hormarin bitamanihi lacagtiisana ninkaa la raandhigay baa lagu hormarin wayabiicuhu waxaana iibinaya araahinu raahinkaa iibinaya oo wakiiluhu baa iibinaya biidni lmurtahini murtahin idankiisa ayuu ku iibin fain lam ya'dan haddaanu idnin qaala lahu lxaakimu xaakimkaa wuxuu ku odhan taadanu waryaa waad idmi ow tubriyu ama waad beri yeeli daynta labadaas unbay ka dhaxayn wuxuu leeyahay sheekhu wuxuu mudanayaa ninkan murtahinka wayastaxiq wuxuu mudanayaa bayca almarhuuni cinda alxaaja marka loo baahda ee muddadii dayntu ay gaadho ninkan murtahin wuxuu mudanayaa shaygii in loo iibiyo oo dee dayntiisii looga jaro haddaan dayntii meel kale looga bixinin oon laga siinin in looga iibiyo ayuu mudanayaa ninkanaaba nin qaan iyo dayn badan iyo imtixaan badan raahinkaaba ahaayo dad badan baaba meeshii tuban oo xoola doonaya wa yuqadamu lmurtahinu bihamanihi shaygaa la raandhigeedu unbaa la haya dad badan oo dayn sheeganayaana waa joogaan maxaa la samaynayaa markaa wuxuu leeyahy ninkan murtahinka ah shayga rahanta u haystay ayaa lacagtiisa loogu hormarya horta isagaa dayntiisii looga simaaday oo laga siin markay dayntiisu dhammaato ayaa kuwan kalena wixii usoo hadha loo eegi maxaa yeelay dee rahanta faa'iidadeeduba waa caynkaa waa in ninka dayntiisa looga gooyo wey haddii laakiin la yidhaah wuxuu ula siman yahay dadka kale quramada daynta sheeganaya macnaha rahanti weeyay faa'iido beeraysa markaa yaase iibinayaa meesha tale wayabiicuhu waxaa iibinaya araahin ninka raahinkaa ee shayga rahandhigay ayaa iibinaya aw wakiiluhu ama wakiil oo samaystay ayaa iibinaya maxaana lagu iibinaya bidni lmurtahini ninkii uu rahan yaalay oo ogolaaday maxaa yidhi xaq buu ku leeyahay haddaba waktigii waa gaadhay ninkii raahin baa doonay inuu iibiyo murtahin baa diiday oo yidhi may la iibinay fain lam yaadan murtahin haddii aanu ogolaanin shaygii in la iibiyo oo raahinkii shaygan raahingii baa u yimi oo yihi war shaygii waan iibinayaa lacagtaadi baan kaa siin maya ma iibin kartid buuli meeshii halkaasay maraysaa bur baa la isu qaatay qaala lahu lxaakimu xaakimka iyo qaadiga beledkaasaa wuxuu odhan ninkii murtahin baa loo yeedhayaa nin gardarooda lama ogola taadanu waryaa waad ogolaan shaygiin iibkiis ow tubru ama ninkan waxaad ka diin doontaa diinta loo ku leedahay macnaha waa amar oo idin waar idan in la iibiyo shaygan oo ibre ama bariyeer ninka dee sanuun isaga lulan maysaane ninkani dow buu ku taagan yahay hadduu ku yidhi aan shaygii aan raanta ku dhahan iibiyoon dayntaadi kaa siiyo xaq buu ku taagan yahay dee ama idan oo ha la iibiyo shayga ama waxaad tida waxba kugumadiki dayna labadaa mid uu soo gal baa la odhan hadduu diidana dee qaadiga ayaa iibinaya walow dalaba hadduu doono almurtahinu ninkii la rahan dhigay baa baycahu shaygii iibintiisa doonay faaba raahinu ninkii rahandhigay baa diiday alzamahu lqaadi qaadiga ayaa wuxuu ku waajibin ninkaa qadaa dayni dayntii inuu bixiyo o bayco ama sheegan inuu iibiyo fain asara hadduu kusii adkaysto caynka baacahu lxaakimu xaakimka ayaa iibinaya wuxuu leeyahay sheekhu waa masaladii ole cagsigeedoo ninkii murtahin ahaa ee shayga raanta waysi baa yidhi waar in adeero dee dayntaydii muddo badan bay waktigeediina waa gaadhay dee shaygan iibiyo lacagtaydii isii faabarain raagii baa yidhi may ma iibinayo saasuu shayga haygu yaalla dayntaadina ilaahay markuu keenaa baan ku siinayaae halkaa shaygaygu hay yaal saasaa la isku qabsaday alzamahu lqaadi qaadiga ayaa wuxuu ku waajibinayaa ninka raahinkaa qadaadayn wuxuu le waar dayntii soo bixi oo meel kale ka soo bixiyo dayntii haddaad doonaysa shaygan inaan lagaa iibin ood jeceshahay dayntii meel kale ka soo bixi aw baycuhu ama shaygan iibintiisa ayuu ku laasiminaya ama iibi boodhay ama dayntii meel kale ka bixi fain asara haddii uu ku adkaysto keebaa ku adkaystay raahin ama murtahin labadaba u celi kii ogolaan waayey ayaa ku adkaystay oo yidhi may qaadigiina waxba waa ka dhagaysan waaye maxaa la samaynaya baacahu lxaakimu xaakimka ayaa iibinaya isagaa dayntiina ka bixinaya dee si aan dhibaatada ka kale ila in la isku kibreen la dooni maaye qaadiga ayaa markaa dayntiisii siinaya walow baacahu hadduu iibiyo almurtahinu baa shaygii iibiyey ninkii la raandhigay biidni raahini raahinkii idankiisa ayuu ku iibiyey fal asaxu asax waxa weeye anahu isagu in baaca hadduu iibiye bixadrati bixadrati raahini raahinkii oo goobjooga hadduu iibiye saxa iibkaasi waa ansaxaya waa ilaa haddii kale falaa ma ansaxayo wuxuu leeyahy sheekhu hadduu iibiyo murtayn ayaa shaygii rahanta loogu dhiibu u hayay buu iibiyey waxaanu ku iibiyey idan iyo oggolaansho uu ka helay ninkii raahinka ahaa ee shaygan raandhigay ayaa u oggolaado yidhi inoo iibi asax waxa weeye qowlka asax ahi haddii uu ku iibiyey yacni shaygaa bixadrati meel uu joogayso idankii hore ha laga heliyo fasaxii hore hadduu meelu goobjoog ku yahay ku iibiye saxa iibkaasi waa ansaxaya wa ilaa haddii kale oo meel aanu goobjoog ku hayn buu yahay falaa yasixu ma ansaxayo waxaan u ansaxaynin dee waxay leeyihin ninkani horta wuxuu u iibiyey ninkan murtahinkee shayga iibiyey wuxuu u iibiyey ujeeddo naftiisu ay leedahay mar hadduu ninkii kale ka maqan yahayna wuxuu ku tuhmayaa inuu degdegey iyo inaanu shaygii u meeldayin qiimaha inuu ka badan lahaa waxyaalo fara badan tuhum baa soo gelaya markaa si aan tuhunkaasi soo gelin baa la yidhi ma ansaxayo iibkaasi yacni waxay aada iyo laxaad yacni ay u dhowreen yacni culimadu ama yani dee nusuustuba ay tilmaantay waxyaalaha kalena ay uga qiyaasteen waxaa la yaaliya wixii dadkaa isu calool banaanidooda iyo tuhmaad iyo wax keenaya in la yska ilaaliyo waata la yidhi laba qof haddii saddex qof ay wada joogaan yaanu laba aanay faqiroon kii kale laga tegin shaydaanka ayaa wax ku gelinaya o odhanaya ee aday kuu faqayaan masalan nin haddii wax loo wakaashoo la yidhaha shay iibi waxaa kaloo iyana kitaabul wakaala inoogu iman doonta inaanu naftiisana ka iibinin ilmo u dhalayna aanu ka iibinin ila haddii wuu ku dhacay unba waa odhanayaa ninkii oo shaygaasi intaa waa ka badan lahaaye wuu ku dhacay ayuunbaa niyadiisa soo gelaysa sidaa daraaddeed baa loo leeyahay shaygii mar hadduu ninkani naftiisa iyo ujeeddadiisa u iibinayo had iyo gooraanana dee iibkuna yar kala sarsareeyo ninkuu goobjoog ahaada haddaanu goobjoog ahaynna iibkii ma ansaxayo maxaa yeelay naf ahaantiisa ayuu iibiyey markaa inuu ku degdegay oo aanu u meeldayn ayuu ninkii kalena ku tuhmaya walow shurida haddii la shardiyo an yabiicahu lcadlu ninkii caadilkaa inuu iibiyo jaaza waa iska bannaan yahay walaa yushtaradu lamana shardiyo muraajacatu raahini raahinku noqodkiina lama shardiyo fila saxiixa socdaan qabano wuxuu leeyahay sheekhu masalan shaygan marhuuntaabaa nin caadilaa markii horeba loo dhiibay waxaa dabeedna la shardiyey marka waktigu gaadha ama loo baahdo inuu ninkaa caadilkii iibiyo ayay marka horeba isku waafaqeen jaaza waa bannaan yahay shardigaasina wuu ansaxayaa walaa yushtaradu muraajacatu raahini raahinka in lagu noqdoo la yidhaahdo war ma iibina mar hadduu ogolaaday markii horeba shardi ay ahayd inuu iibiyo isagu markii hore loo dhiibiyay haddii la yidhi shardina waxaa inaad iibiso shayga in lagu noqdo waxba lama sharafila sax haddaan maxaa yeele asalku waa inuu idankii hore ogolaanshihii hore inuu iska baaqi yahay wy taanigu wuxuu leeyahay muqaabil asaxu war may waxaa la sharday in lagu noqdo maxaa yeelay waxaa laga yaabaa dee inuu ujeedo ninkani ka lahaa shaygani inuu u joogo dayntana meel kale inuu ka bixiyo inuu doonayay fa idaa baaca haddaba markuu iibiyey ninkii caadilka aha fa thamanu lacagtu cindahu agdiisa min damaani raahini raahinka damaankiisa ayay ku jirtaa xataa yaqbidahu ilaa uu gacanta ku dhigayo almurtahinu murtahin waxa uu leeyahay sheekhu ninkii caadilka ahaa ayaa shaygii iibiyey lacagtii buu gacanta ku dhigay lacagtaa intaa uu hayo yay raacsan tahayoo haddii ay aafa ku timaado la raacinayaa way damaankiisa noqonaysa wuxuu leeyahay lacagtu cindahu cinda alcadli ninka caadilka agdiisa min damaani raahini raahinka damaankiisa ayay ka tirsan tahay maxaa yeelay dee raahinka isagay milkigiisa ku jirtaa ninkan caadilkiina isaga ayuu amiin u yahay oo uu aaminay markaa wixii gacantiisa ku dhintaa dee min damaani maalik unbay noqonaysaa waa xoolo maaligii ka dhintay un lacagtii baa masalan isagoo ninka caadilkaa sidii u hayaa ayaaba dee balaayaba ku dhacdo lacag bayda waa qoydaybo finish bay noqotay ama tuug waa u soo dhacay oo isagoo meel cadiya ku ilaaliya waaba la xadayba dee waa lacag raahinkii ka dhimatay un xataa yaqbidahu lmurtahinu ilaa yo murtahin uu gacanta ku dhigo hadduu ninkii murtahin ee shaygan rahanta u haytay ay xaggiisa lacagtii u gacanta u geliyo min damaari lmurtahin bay noqonaysaa markaa walow tanifa hadduu dhinto amanuhu lacagtiisiyaa fii yadi lcadli ninkii caadilka ahaa ayay gacantiisa ku dhimatay uma stuxiqa almarhuunu shaygii marhuuntahaa baa la mutay fain shaa hadduu doono almushtari kii iibsaday rajaca cala alcadli caadilkuu ku noqon wain shaa hadduu doono cala raahini buu ku noqon waalqaraaru sugnaanshaha dammaankuna calayhi raahinkii guudkiisa ayuu ahaaday wuxuu leeyahay sheekhu ninkii caadilka ahaa ayaa shaygii marhuuntahaa buu iibiyey nin buu ka iibiyey lacagtiibuu dabeedna gacanta ku dhigay isagoo lacagtii hayaa ayaa lacagtii dhimatay oo masalan aafa ku dhacday oo lacagtii sibay noqotay walow talifa amanuhu fi yadi lcadl uma istuxiqa almarhuun shaygii marhuuntahay ee ninkan caadilkii uu iibiyey ee ninka kale kaxaystay baaba lagu qabsaday oo nin kalea yeesho kaxaystay ogobay lacagtii dee ninkii mustarka ahaa shaygii laga kaxaysay lacagtiisii buu doonayaa lacagtiisina waa tan fi yadil cadli ku dhimatay halkee buu qabanayaa ninkii baa markaa taalla wuxuu leeyahay fa in shaa almushtari ninkii shaygan iibsaday la mutay ee la kaxaystay ninkii iibsaday hadduu doono rajaca cala alcadli ninkii caadilkahaabuu ku noqon oo uu odhan doonaa marde shaygan adaa iga iibiyey oo lacagtii adaa iga qaaday shaygiina la kaxaysay oo waa kaa haysii markaa lacagtaydii wa in shaa hadduu doonana cala raahini rajaca cala raahini ninkii raahinka ee shaygan rahan dhigay ayuu ku noqon u odhan barisi maxaa yeele ninkii mushtarkaa wuxuu leeyahay dee waara adiga ayaa sharci ahaan ninkan ii geeyey adigaa wakiishayoo dee haddaanad wakiilana ood halkaa ii soo joojinin oo aanu shaygaaga isa soo dul taagin dee anuma lacag baan u dhiibi laha miyaan arki lahaa adigaa sharci ahaan ninkan ii keenay oo iigu keenay inaan lacagtaydii u dhiibo oo wakaashay isi lacagtii yani sidaana uu le waalqaraaru calayhi qaraaru damaani damaanka sugnaanshiisuna caleyhi cala raayini bu ahaado oo ninka caadilkaa haddii lagu noqduu bixiyo lacagtuna marka horeba ay gaboodfo la-aan ku dhimatay dee wuxuu kusoo noqon ninkii raahinkaa u le war shaygii aadi tiri iibi lacagtiisina aafowday dabeedna shaygii lagu qabsaday ninkii aan ka iibiyey ninkii aan ka iibiyey lacagtii waan siiyey deysii lacagtaydii oo wuu kusoo noqon karaa markaa markay dhimanaysaana waa marka ay bilaa gaboodfal ku dhimato hadduu ninka caadilkii lacagtan iska isticmaalo ama uu lumiyo dee isagunbaa looga fadhiyaa lacagta wey waa markay gaboodfa la-aan ku dhimato lianna waxaynu waa min damaani raahin baynu markaa nidhi walaa yabiicu iibin maayo alcadlu ninkan caadilkahi ma iibinayo ilaa bithamani mislihi shayga la midkaa lacagtiisa mooyan xaalan oo weliba xaala min naqdi beledihi oo beledka weliba lacagta lagu isticmaala fain zaada hadduu kordhiyo raagibun mid jecel qabla inqidaa'il khiyaari khiyaarka intaanu goyn falyafsaka fasaq walyabiichu hana ka iibiyo wuxuu leeyahay sheekhu ninkan caadilkaah ee la yidhi iibiye shayga hayay ka iibin maayo shaygaa marhuuntaa ku iibin maayo ilaa saddex arrimood mooyaane kow bithamani mithli horta waa inay tahay shayga la midka ah wixa la siiyo masalan waxa yar oo dee wax yaro waxa jira isdheerdheer inoo laysku dago ee haddii tafaawut aada u sarreeya udhexeeyo shaygii millionka la siin jiray uu laba boqol siiyo yani ma suurto gelaysa taasi laakiin haddii kun iyo laba ay isdheeraan dee labada mehradoodba kun iyo labada isdheeryiin isku xixigaan yani intaasi waxba male waa inuu bithamani mithlihi shaygan shayga la midkaa inta la siiyo waa inuu ku iibiyaa xaalan waa in weliba lacag hadda naqad oo la kala qaadanaya ay tahay amaahna lama ogola binaqdi beladihi waana inay lacagta beledka ay tahay lacagta beledka lagu isticmaalona waa inay tahay maxaa la diidayaa dee inuu masalan lacagta yamaneed oo kale ama ta cumaan oo kale ooaan me arriganba lagu sarrifin oo in meelaha loo diro oo debadaha loo diro ay tahay dee u qaadi maaye lacagta beledka ayuu qaadaya macnaha ninka wakiilka ah ee loo wakaasho shay iibintii ayaa isaguna noocaas ah waa inuu ninkii ku yihi shaygaa ii soo iibi oo ii qaad dee shaygan intan siiyo waa inaad usiisaa waa inaad xaallo u siisaa inuu de isagu ku ogolaado amaah mooyaan waa min naqdi beledna inaad usiisaa dee lacagaha lagu isticmaalo beledka haddii kalood wax kala siiso halkan iyo halkaa wakaaladaba ma ansaxayo iibkaasi haddaba wuxuyna yidhi sheekhu masalan shaygii buu ninka caadilka nin buu ka iibiyey marhuuntii buu nin ka iibiyey wuxuu ihi waxaan kaa siiyey boqol kun waxaa la qabsaday